wadan kastaba rooga inuu uusan nagada lan fahansan ama aragti fayla ku haysada mas-uuliyaadka iyo iyo xuquuqda usa siyaasa islamarkaasna faraas mas-uuliyaadka oo faraas mayga waxbarashada madaniga ah inuu is eedan fahma islamarkaasna usa xuquuqda oo u saliya oo usa lakawaal dhadowka muwaadin ahaan oo usagawaal dhadowka muwaadin ahaan inay usa barada sidaa inay usa meeleraay usa haddii maamulka us markaas hooseeda oo us muwaadin ay wali usa xuquuqa kawaal dhadaw sida inay usa helaa waxbarasho caafimaad inay usa helaa adeeg waxbarasho caafimaad adeegyo kale oo dadweyne inay ushela xuquuqaadka uslamidhay ushelaya baraasa marka lamaad may baraasa inuusa mas-uuliyaad iyo waajibaad usalakeliya mas-uuliyaadkaasoo kumida inuusa nagada muwaadin wali maamulkaas shuruuc iyo qawaaniina usharooga inuusan hogaansama inuusa wali qorshay nagada oo waajibaad oo sida canshuura bixin iyo iyo inuu isku qeyb qaada amniga ama nabadgeliyada waaxda us markaas ka nooliye marka haddii usan kasaan muwaadinka lamadun shay mas-uuliyadda iyo ama waajibaadka ama xuquuqda usan kasaana may dhiyaasa inuusa kaba kaalintii usa lagu fadaayana la waayo usuna walaayo xaq usweydiisada fadiy oo lahaay helna marka mujtamac kasta ama qof kasta mayba waa la gudboonayni usa barada waxbarashada madaniga ah taas may ku caawidaase ina beriyey hataa haddii uusa bulshadiisa baahda inuusa walku nagada madax nagada in usa qaabka usa nagada fadan weydiisado kor usa barada haddii usa ini dad madaxla nagadowna qaabka us madaxdiis ama suubiyow ama andooradow taas haddii aan iska kala dhaka luqad kale kadhaka dimuquraadiyadeynta qaabkaas ku qeyb qaado inuusa maleraha usa barada ayaa ku caawiyaas marka iyo cawaamil badan ama qodobo badan oo antantan ku wada taxakorna waktigan inkasaamahaana iyo muhiimid badan siyaasa in la barado waxbarashada madaniga marka may rajayo qof kasta muwaadin oo geekina dhugsudahaya ama intana dhugsudi doonto mustaqbalkaba inuusa ahmiyad sii barashada waxbarashada madaniga ah
iyada mahadsanyihi aqoon-yahan maxamed yakhay siisumay baa su-aala si angu jawaabi yaa ku mahadnagana raadiyaha sibiyan rosoatan dhageynsadayaal barnaamijka dhageynsadahaydaan amnayo weydiiyasla su-aalaan haddii wal ku qabta si wal jawaabiyan gubida
haddeena aan gudub su-aala jawaabtiye oo ahayd si muhiimadeeda leeta walbarashada madaniga ee maed muhiimad zaaid yaan leeta sababteeda muhiimkan keetana mayba taha sidiiba civic educationka walaliinka sow ama waxbarashada madaniga eh qofka bani aadanka ee ama wadaniga oo dalkan dhaladi mayba ku caawiyaase ama baraaseha inuusa barada waajibaadkuusa dalka kiishii kaley iyo waajibaadkuusa dadka dalka kaley yacni lameeshal bahaya waa xuquuqaadkuusa wadanka kaley iyo xuquuqaadkuusa shaksiyan wadankuusan kaley taasayto badanaa yacni dadkaan oo haka yacni haka dhalada ama haka hana qaadeen taliyo burburkii badan shooyba civic education walalinkasoo ma barana daswaay oo badati inay dadka kaswaayan xuquuqaadkii oo kaley xuquuqaadkii oo kaleyin dalsho walbadan xuquuqaad iyoo kaleyin dhumi walbadana xuquuqaad wadanka ka lahaayan iyooga dhumiya sidoo kale waxbarashada madaniga may baraasiha qofka wadaniga awoodo dowladnimo markasiito siday dalka kiishay qaabkeedanshalbaha dowladnimada siyaa shaqeeyaas walyaaba hay-ada muhiimka shaqsiyada sioneedal ahaantiis in dowlada sayda dhisanta taasayta marka maydinkaasiha inuusa qofka fahamo ka abuuranta xubul wadan holeero dal jaceylina ka abuuranta waayo may kasayha wadanka kiishay waajibaadkii iska lahaay inuus meel isweydiisado iskasokori awoodagi wadanka lahayseen shalbahaaya walyaabahas wadanka kale mayba kumid tahay in sira wadanka is ilaaliyo in bey-ada ilaaliyo in shuruucdiyoole dastuurka wadanka usameeyaan is ilaaliyo walyaabahas wadanka kale mayba tahay los basic need iskusaley usahel waxyaabaha asaasiga kumid tahay caafimaad walbarasho bey-a nadiifa meelaraay walkiyaabo kasta marka sida qofka baniaadanka anbahay soo taasay tame abuurasay inay daljeceel ku dhalado qofka dhamada kor wadanka kiishi taasaytana may fududaayasaha ama meylaraay baraase dadka waxbarashada madanigidan ka soo
barnaamijka dhegeystayaasha aan khiyaaray shabakada raadiyaha c b b n oo la socoto muujadii f m seete sagaal labaysan sagaal iyo weliba muujado gagaaban sw live streamka mar kale barysa fayla jima fayla iyo habudasun kulana akhyaaray su-aala higda barnaamijka mayba aan weydiiyey aqoon-yahan maxamed suusuungu jawaabisuna su-aalasi mayba sida muwaadinka kabarda kora xuquuqdiis iyo weliba waajibaashay suusankuqibaada horumarka bulshada
su-aal aad iyo aad muhiim ah muwaadinka inay usoo barada xuquuqda musaliya iyo waajibaadka isla geliyo taas waa waxbarashada madaniga ah waa wal
maybaloon baahinya barnaamijyo gaar ah oo bulshada dhatiya laka fuliyi karo
idaa mahadsanto walaal Een, ka filantaa ee, bulshada inay yacni ee, haa dugsiyada keliya wala ka bara Een, maya ma ka fila Een, dugsiyada keliya may ka barada wal Een, qofka haddii is walbana inuu is ogaado ama barada isfado Een, dugsiyada keliya ma ka ekaado marka een, may muhiim ee aha in la helo barnaamijyo oo ka qotama arrimo waxbarashada madaniga eh, iyo sidoo kale in la qabado kulamo dadweyne ama platformyo oo la iska sheeno dadka markaas ay tahay khubarada eh ee aqoon-yahanada iyo meela raay isu bulshada qaybasha shantuba oo meela raay isu lagugu doodo arrimaha sayid ama barnaamijyada muhiima ee tangata sidoo kale idaacado ana qaybna ku qaadaya oo meel qaybna ku qaadaya inuu baahiya meel dheer la deersiya meel yacni platformkaas la deersiya korniya awood u leeyahay inuu deersiya barnaamijyada sayidina dooda ku furan umay la raayso qaab waxay gelineed iyo ugan gudbiyaa Een, ah, sidoo kale een, mailka gudbiya koreha ama laka barada koreha sida een, walyaabahan inkasoo een, ciyaaro oo kale ama een, ciyaar dhaqameedyada iyadoo laha bandhigo may la raayso barnaamijyasida in yacni riwaayado la sameeyo ama may la raayso walyaabo la qato in la sameeyo Een, ah, yaa may la raayso yaa wala keeno kor sidoo kale in la sameeyo research badan ama baxdi badan oo la sameeyaan dhalinyarada taasaytaa may eed fududaayse in walbadan ku ogaadaan barnaamijyada civic educationka iyo sidoo kale in walyaabo fakti ah ama xaqiiqi iyooga helaan in cilmi baaris la sameeyo baxdi la sameeyo wala weydii mid bay ku saacidaasaha in iyoogu walbadan ku akhriyaan ama ku ogaadaan arrimo may larahay isa barnaamijka oo arrimo oo waxbarashada madaniga ee dhamaasan
barnaamijka dhegeystayaashan akhyaaraysi BBC nolo soo tan jamaa film markale mayba markale dhegeystayaal hubisa milnaha door fayla barnaamijka madaniga waa barnaamij hanaan oo laga baro muwaadinka aqoonta dhiniga xirfado iyo waliba qayamka lambaahinyiisa iyo aan ku qayb qaadan nolol bulsho iyo waliba dowladda fayla maybana diirdiya saara siyaasada fahamka xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka nidaamka dawliga ee sida dastuurka sharciyada iyo doorashooyinka xuriyadda hadalka xalinta khilaafaadka sanabade wacyigelinta bulshada iyo weliba ku-qeybqaadowka arrimo dadweynaga mayba martagee barnaamijka dooda geeka falanqeeyahan dhegeystayaal maxamed aadan macalin owsey aqoon-yahan iyo weliba aamno maxamed abdi oo ololeyaasa dhiniga arrimo bilaanta ama hanraabta barnaamijka maybaa fuliday hay-adda gareeda maybana maalgeliday u k aid si bibiya ku dhegeynsadahay tan saaxiibayaal su-aalo higda barnaamijka maybaan weedii doona aqoon-yahan maxamed aadan macalin sida bulshadan aan fahansan yihiin qaabku sun shagee yahay nidaamka dawliga ee soomaaliya
Een, nidaamka dawliga oo soomaaliya bulshada soomaaliyeed ee, may muuqata inay faham badan ku haysan ee, mayna sabab ahaa ee, waxbarashada oo maad ku hadalaan ee, waxbarashada madaniga ah oo iyo helaayaan iyo ciidan xadidan Ah, heer kafalan oo iyo wacyiga waxbarasho madani ee mahaysadaan Ee, may kaloo ciid saaciday ini iyo faham fayl ku haysado waayaan dowladnimada nidaamshe ee burbur meelaha ka jaray oo muddaada soddon iyo shan sano ka dhawaad ah Ee, burburkaas dadkii ku horeeyey waa fahansanaayeen odayaal ahaayeen hataa ma isbedelay waaqiciga Ee, waqtiyadii hore dowladnimada suwaan suubsanaaytay nidaam oo may dhisanaayay oo markazi oo ama lankasoo centralized haatan nidaam may kohay oo decentralized awoodaha la baahiyey hoos la jeeyey muwaadinka adeegyadii usa baahanayay usa ku helo deegaanadii usa fadaay heer degma ilaa heer tuulig male ayna dhisayna qaabka hata nidaamka lansuubi marka wacyi iyo ku haysadaan ciida yariyey dadka oo hata fahansan nidaamka cusuban odayaalkii horena yonkii hore leeyahay la roogeen oo centralizerka ahay ama awoodda meel ka arugsanayti adeega dhan xamar lama wada seeday ee, lankii baasboortaduna hataa hargeysaha kutaba xamarka wayay laakiin keeka adeegyadii wal baahi odaygii hore waqtigaas roogi sharxaad badan aan baahin inuu isu hela walbadan ku haay wala yaroo ishaay koobanta kan hati roog oo burburkun ka dhaladii soddon dhowrka sanana iyaga muuqateen wal badan baan ku hayn dadka yaroo wal la akriya wal ka fahansamna iyona hal problem baa haysada anaa waa walaayo akhriyahayna isku kooban wala la akhriyo oo oo nooca waxbarashada madaniga ana wal hata baahsan oo mujtamacaga aslaa qaadan iskoolehooba aan tusaalaha qaadana waxyaalihii caadiga laha baradii waxbarashada caadiga ahayd ee nidaamiga ahayd ee common subjectska laga saaray laga dhigay marka may muuqata in xog badan ku hayna may kaloo muuqata maamulka hatarooga oo dowladnimada iska damboogtay soddon kun sano laa ku bilow lamadii kun wareer dhisan ilaa hata iyona dowr badan iyo ku qeyb qaadeen inayo dadka baran kaalin fayl ku qaadeen inay xogta rasmiga leeyin gudbiyaan mujtamacaga deer ma suurtageliyeen asbaabo badan oo iyona markaas dhaqaalaha iyo tababarka iyo wala dhanbin insaan ahaan ayaa iyona ku yaabay in suurta keliya walbada oo gaabisa najaro koro oo iyadoo la awoodana lanqobana na dhigi korto marka waxyaala aan ka waxan wayba waa bulshada inay faham faylon ku haysana wayba waa yaamanas asbaabi unaati sheegnay marka maasanki
waayahay dhegeynsadayaal raadiyaha c b baa noola socota barnaamijka dhegeynsadahaaytaan weli jimaafayla yahabuda sinkulana inta su-aalo kale higta barnaamijkanan gudagalna aamana mar kale kabarajiyo mikroofankas walanku erta haddii walanku qabta su-aali hata ku jawaabay aqoon-yahan maxamed aadan macalin
دولتنمدا ويلي ما يبغاها متحددة يعني من بس البلشة فهم كدولتنمدا تاسيتنا ما يصوفتي أنا أها أسلحة مجرطبة حقيقيا يعني أنكو جرنا ما يدرس أما أنجرنا وحي كلي بدن وكسابسا أرمو فهم كدولتنمدا يعني وحي كلي جبتين مجرطة لنقسيتي ama ha ku qotontoy maydaraayosini ardayga primary waxaa ka qaada civic educationka ama waxbarashada madaniga ama lanka maduuswiinado ama dadkii burburkii ha saamaytinagato yooga hadan helahayn waxay kelin ka saabsan dadkana mala akriya dadkaasaytin yani ma wada cover garay korayni bulshada fahansi ama waxay kelin ku deersay arrimo dowladnimada sidoo kale mayba yadana ku teegnaytay ama yani sheentay inay fahamka xadidama colaado taariikhi ah oo wadanka ha ku jaray sida walaalkay ku dhawaajiyay aba thirty five years ya wadanka may ka jarayaan burbur colaado dowladoodii oo may la raas haddaha dhismahaya systemyadii oonay wili maynaraay aan wada dhamaystiranno aan kaamilna instituushadadii waxbarashada oo maynaraay aan dhamaystirna systemka waxbarasho oo nidaamig ahaay oo wili yani gaabis jira hadda laakiin iska dayahay wili kabasho badan ha sameeya taasaytiyasaw maxayti colaadogadhiyaay iyo dhibaatooyinkii wadanka hamaraay intaasayta dhamay bahaytay had dhibaatooyin oo laka gumaaday bulsha soomaaliyeed ama yodnatiyonis jeystay ama meel korean ku jeystay taasayta may sabtay laan kasto muwaadin soomaaliyeed tahay in xuquuqaad usalahaay yani la dulsi ama usu dugduusiyay yani usdugduusiya ama usay ku qaaday so population generationka durooga marka mayka kalifaasay nidaamka dowliga madada kula hadalaasa inuusan malaya nidaam dadka laka gumaado ama xuquuqaad shay yani laka qaado marka ini fahamka dowladeed ama dowladnimo liyan bislaada ama aan bislaadan generationku taasaytiya may ka naga tahay dhaawacbi laakiin sanado ugu damba meerjahayne ama aragahayne inay may la raabisa kabasho badan yeeda jarto aragahan dhalinyaro yaryar ini wadankay dhimadahaya dowladnimadii yani si yaryar ka faahfaahida jirsho fahmahaya sidoo kale odayaalkii maynaraayus casrigii ama zameenkii oo dowladnimada jartay dal jecelka jari roogeenayo una qayb ku qaadahayaan dhaanka waxay gelena
barnaamijka dhegumsadahaatan akhyaara jamaafayla shabakada raadiyaha c b b noola socotaan dhugunsudyaalka dhatan oo qalababsime baa budub dhana saaxiibyaalla warbaahinta oodka baayi boqol inoola socotaan ha ka dhowaada barnaamij doodagoone oonan ku hadlahayn walbarashada madaniga taasona diiradda laga saara doona mowduuga muhiimka ah ee waayigelinta muwaadiniinta walbarashada madaniga walbarashada madaniga waa barnaamija oo amaahanaan laga baro muwaadinka dhaniga aqoonta xirfado iyo weliba qiyamo kalan baahinyi inti milasyadii oon ku qiib qaada nolol bulsho iyo weliba dowladnimo oo faylah maybana diiradda laga saaraysada fahamka iyo weliba xuquuqda waajibaadka muwaadinka nidaamka dawliga sida dastuurka sharciyada iyo doorashooyinka huriyadda hadalka xalinta khilaafaadkiisa nabada waayigelinta bulshada iyo weliba ku-qiibqaadowka arrimo dadweynaga mayba barnaamijka martaka ah oo doodo falanqeen wiinku biyahaye maxamed ah aadan macalin aqoon-yahan ee dhunfidan aramoongeeka mowduuc barnaamijka ninsaaran iyo weliba aamino maxamed abdi ayaana ololayaasa ururka dhinaga haweenka barnaamijka mayba fuliday ee degareeda maybana maalgeliday u k ed qaybashii dhades lasi marahayna su-aalo higdee barnaamijka kasi dareerana saaxiibyaal aqoon-yahan maxamed aadan su-aalo higdana weydii doona maybwa ma iyo ta-aqbadoonka weyn ee la xiriirta fahamka dastuurka iyo weliba shuruucda dalka
haddii qoyna su-aalo oo dastuurka ah fahamka dastuurka bulshadana iyadaa dhanyariya caqabado badan oo fahamka yani faham faylkuweelda dastuurka lakala qaadona jaran fahamka dastuurka caqabadaha badan haysid mayb ay kumid ahaa horta may jare aqoon yari dadka oo aqoon badan inay lahayna dastuurka soomaaliya geekan qoran iyo dastuurka asalshiga weli usay walaw isa anteerina nilan fahamsanayn aqoon yari ku jarta inay macluumaadkii oo oo oon ku baahanahay jihaadkii qusaykii inayo biyan oo sharxaad biyan badan ku saaraan ama faham badan ku biyan dastuurka sharaxaana iyona inka filanayna taasna mayba waa suurtageliyay inay dastuurka caqabadaha oo faham darida eh oo ishaysato ku mid ah mayba kaloo jire dadka oo wal akhriyaayan oo wal fahmaayaan inay dastuurkii iska dayaan markii oo akhriyaanna dabcan hata dadka wal akhriya jiilka hataha kori oo oo madaaristata nebiga oo kale ku bahi luqada dastuurka qorina eray bixinta ama terminology walalinkasow sharxaad badan maku faham badan maku haysanaa waayo luqada adagta deegaanada soomaalida lamba sudawaa erayada anqaar leh marka mayn baahantaa inay wacyi badan lakusuubi oo sharaxaad ah lakubiyi oo la sharaxo dastuurka qodobadiis bulshada la barow si bulshada hadhow meelon ku dhex aragaan waxyaalaha waajibaada iyo saaran iyo xuquuqda iyo layin ku dhex aragaan kii oo wal akrisiday wal fahmin meelaha yar usmad madowga ku jara nambayaan manaa cadcadaata oo shaka kubaha kii walban akriyaanina isuna xela macluumaadkaas marka dastuurka caqabadaha haystaanka muhiimsan maybaa ka kooban wacyigelin badan xagga dastuurka injarna iyo aqoon guud ahaan oo dadka aqoontiyoka yar iyo dastuurka ku haysadaan oo iyadan koobanta
barnaamijka dhugunsida ay tan saaxiibyaal shabakada raadiyaha c b b n oo lasoo tan muujidii f m c t sagaal labiisan sagaal barnaamijka mayba fuliiday eeda gareeda maybana maalgeliiday u k ed ano maxamuud ali cabdullahi nintasin gulasoosi akhyaaray jimafaylah iyo markada markalah wudusinkulana akhyaaray aamano aamano oyana ollees dhinaga haweenka hees la su-aalan weydiiya haddii walkuqabta maya ta-aqbadoonka weyn ee la xiriirta fahamka dastuurka iyo weliba shuruucda dalka
caqabadoonka weyn fahamka shuruucda dalka ama dastuurka maybaa tahaa wacyigelin badan ma jarta wacyigelinta ogeydin yar oo la xiriirta arrimo dastuurka iyo shuruucda dalka laga faahfaahiyo sidoo kale ma jiraan meel haraagaysa platformyo laga falanqeeyo arrimo dastuurka ama laguga hadalo sidoo kale warbaahiino gacan weyn ku jeysadahayaa inuu qabada dooda ama meel haraagay isbaahiya arrimo dastuurka iyo sharciga dalka si dadka fahma lahaaya sidoo kale mayba jirtaha in bulshada aqoon duruqsan inaan la hayno dastuurka waana muhiim asaasi ah in qofka baniaadanka wadanka heshay waxyaabaha laka maamulayo inuu is ogaado waana dastuurka waa sharcida dalashii markaas laka maamulayo taasayta oo qeexasi xaquuqadus leeyahay xaquuqus dalka ka leeyahay washa la saaran lahayd uu sii wadanka kiishii hadii bariyayta lagu dhexliya aqoon laantasayda marka waxyaabaha sheegan webcitaha in bulshada walbana akhriyaan dastuurkii oo inay wada furanayna ama falexiban inay ahayna inay bulshada wada deeran ama wada aqrisadaan sidoo kale may jaranaha maqaalo ama noqolo marka saytiya oo la diyaariyo ana saytiyana may laraayo isbadanaa sida walaalkii ku dhamaajiya eraye bixinta oo markaas laga sameeyo ama ereyada laga qoron mayba mid ambislan ama nugul lankastilusu faham marka taasayta may sababaasay qafka hadduu sabeej ama lambej is aqrinu iska daala yacni wax soomaaliga aqriha haddaan at the same time aan fahma korin hay-ado badanaa gacanta ku jeysado inay shareeciyadooda wadanka lagu qoraa ama dastuurka ahaado markii lahangudow shareeciyada markaas wadanka lindajiyo ama qoristii qeyb ku qaadayan badanaa baybaha wala laga qoro af soomaalin eh badan mostly english laga qore wadanka wadan ingiliis lagugu hadlo luuqada islaamaad xataa manaagadaas ingilish soomaaliya may fududahay lahaydtay marka in xooga la saara ama priority la sii in walwalba wadanka ku baxo shuruuc haatoy dastuur haatoy wal kasta markasaytii wadanka laka maamulo bulshadan iyo wadankii la quseey in af soomaali laka qor af soomaali la saytooya in eray bixintas yani walbadan lagu fikira si bulshada qof kasto af soomaali akhri kor isu fahmi karo taasaytii amayka dhaka kortaha in bulshadii caqabada ku haysatayni may la raayo isu sharcisho fahma iyo dastuurkii fududayd inaan hasan
akhire barnaamijka dhegeynsada ay tan shabakada raadiyaha c b b noola socota mawjadii ee f m sideetay sagaal labaisan sagaal weliba mawjado ka gaaban s w laayf streamka dhugunsudayaalka dhatanolog obslime baa hudagula saaxiibayaal jimaafayla warbaahinta ood ka baayay boqol iyo nolol soodan eba dhugunsada aytana barnaamij dood gooni onan ku hadalahayna walbarashada madaniga taasuna diiradda laga saari doona mowduuga muhiimka ah ee waayigelinta muwaadiniinta walbarashada madaniga e walbarashada madaniga waa barnaamij ama xanaan laga baro muwaadinka aqoonta hirfado iyo weliba qiyamka loo baahinyi intios nabadayoonku qeyb qaada nolol bulsha iyo weliba dowladnimo oo fayla waana diiradda laga saaro sida fahamka xuquuqda iyo weliba waajibaadka muwaadinka nidaamka dowliga eh sida dastuurka sharciyada doorashooyinka xoriyada hadalka khilaafaadka xalinta khilaafaadkasa nabade waayigelinta bulshada iyo weliba ku qeyb qaadowka arrimo dhaniga dadweynaga maybana martika barnaamijka dhagoonsudayaal falanqeyn weyn kubiyahaya aqoon-yahan maxamed aadan macalin iyo weliba aamune maxamed abdi oo barnaamijka martig ah maybana barnaamijka fuliyay hay-adda gareeda u k a jamaalgeliyda c b b na kulsoodan saaxiibyaal jimaafayl markale dhegeynsayaalkana khada teleefoonkan sii furo doona haddii ilaa khiyara lambarka barnaamijka noonka laga ifgaadaa mayba faraaga sideed labaatan todoba sideetii lama kontoy lama dhegeynsada haweer lambarkaas haddii kiinsaamaha dhiniga weytaanka noo kala qayb qaada s m s-ka adah waraasa magaaga iyo weliba xaafadada roogda taasoo kale su-aaladan qabta dadka geeka mas-uuliyiinta barnaamijka marta ka sida ay kala soon haweenjaasa akasii dara kurida diradi ilaa khiyara mebarajay iniyo yonjawaakinkubiyan barnaamijka dhagoonsidayaal shabakada raadiga c b b kula socota su-aalo higda may baanu aamino weydii doonaa may ayiin hababka kawartarka badan ee laka hadligi kora khilaafaadkiisa nabade iyadoo la adeegsadow dhaqanka iyo weliba sharciga
idaa mahadsanta walaal xalinta khilaafaadka markii lagu hadalo may jirtee nidaamyo lameeshal bahayo waa nidaam dawliya ama shuruuc markaas dawladda degsan iyo nidaam xeer xeer hoosaad walaliin ka soo so mayba ay xaleen khilaafaad laga sameeyay koraha marka koowaad in wada xaajood la sameeyay iyadoo laka dabaqo lamada lamada dhinac mayna raabso sharca dawliga iyo mayna raabso xeer dhaqameedka markaasayti wadan deegaan ahaan ku jira wadanka sidoo kale in wacyigelin fara badan la sameeyay in mayla raayo usoo qol kastoo khilaafaadka sayta la xiriira la marsiiyey haddii liimbaahada markaasayta shuruucaad iyo qaanuunka wadankan yaala haddii nagadahasanaha inti laha mayla raayo leerowdhanka mayla raayo xeer dhaqameedka iyo mayla raayo maadaama una yani soomaali ahaan dhaqan mayba aan leenaha xeerar hoosaate oo markaasayta odayaal dhaqameedka iyo culamaa u diinka iyo dadkaasayta ku wada shaqeeya taasayti oo mayla raayo badanaa soddonka sana laha dhaafi qaybin ku qaadatay inay xaleen maanta dii wadanka dhatis khilaaf ku dhiy ama khilaafaad markaasayta qabaa'il ee dhiy ama khilaaf kasta oo qeybashan duwan usu dhiyi qaybin ku qaadatay marka inay xooga la saara inay laisla falgeliyo lamadaasayta xeer iyadoo dhinagaasaytana ninku guurana dhaqanka eh nina jabayaana shuruucda iyo qaanuunka markaasayta wadanka yaa taasayta may fududaayasaha inamay la raayusa la sameeyo xalan khilaafaad in la saxgeli waana la falgeli laga sii
maafayla barnaamijka dhagunsada aytan weli raadiyaa si biyaan ula socotan aqoon-yahana maxamed yaa su-aalishii gubeedii doona ma ay tahay kaalinta dhallinyaradii oo keliyiin walbarashada madaniga iyo weliba ku qiibgalka arrimo daniga bulshada
su-aalaha taliya waa sidee oo kaalinta dhalinyarada oo iyo taliinu inuu ku qeyb qaado waxbarashada madaniga ah may jeelo intiaana inaan gudubna su-aalaas jawaabtiye inaan walayaal faalle ka dara su-aalii horeyta ee walaaleylu warsaday aamina oo ahayd hababkan kafaylan oo laka xaliya kora khilaafaadyada oo mayare habkanka faylan siyaa sheegteen oo laka xaliya kora khilaafaadyada horta mayba wada hadal inay bulshadaas fursad lan siinaya wada hadalan kulama iyo wada hadalan gabdhatiyo may suurtagala iniyo walbada oo iyo isfahan waay dhex yaala inaan iska dhawaadan isla fahmo haddii wadahadalkaas oo iyo iska fahmi waayan yaa may dhiyaasa in qole saddexaad lambahada oo guddiya lakaweyno guddiyadaas oo oo madiyo walshalbiyayoona lama wadan maro koraan wadada oo wada sulux ay mara koraan yani qaab sulux ay ka dayaan sulux micnaashan yani maygu waa maygu kaaba in one win solutionka koyta lankonami lanka fasaaran oo kanna macnaha suna iberangnagne kanna iberangnagne lamaadaba itifaaqsanin in isla qaadaan waliyo kaheliyanna iyo heliisan ah hataa islaamka maygu waa suluxa amaani maynagiday weliyo kaheliyan haddii suluxaas laha ku tago qaab kaloo la mara kormay waa nidaam sharciga ini la aado oo sharciga oo ay sharcigaas go-aamiyo kore maxaakiimta inigo maxaakiimta seedan maxaakiimta marka si sharci ah lankii xuquuqda leh lankii walan lahayna lankii dhimishii garta ka jabtihii garta leh iyo xukunta xukunkaasna saas markaas lakuwada ajido tawafulin leh marka kaas mayka kordhiyahay intaas su-aalii hore oo walaaleyl walsihayt hawdinkfaylan oo oo laga xalli karo haddii aan andaga jawaabta su-aal dhalinyarada doorkii oo kaleyin madaniga waxbarashadiis dhalinyarada lafdhabar mujtamac kasta leeyihin mujtamaca weliba ka soomaali ahaan mujtamaca soomaaliga dhalinyara badan leerahay tarkoob rasmi lahayn laakiin dhismamaad koob la fikri mujtamaca dhan badan dhalinyara badan dhalinyaradaas waa dadka mustaqbalka leh oo wadanku haddii yoon fahansanayna wala xuquuqee wadanka kaleeyihin ka muwaatin ahaan wali isla kaleeyihin waajibaad la kaleeyihin iyo wali xuquuqee isu wadanka kaleeyihin ka muwaatin ahaan waaba isla fahansanayna maygu waa maydhaas inbayla fawdada badata inay fawdada badata laakiin wala lanismalaya walama fahansanse qaldan waa laga weydiiyeen fawdada badadaas waa laga maalmaha inay faham faylasku haysado marka waxbarashada madaniga waxbarashada madaniga marka dhalinyarada iyo qeyb ku qeyr haddana qeyb qaadado qoran inagoo faafiyaan oo mujtamaca kala sii jeerisiyaan se marka suurtagalaas waa ini iyo helan waa iniyo helan tababara wacyi badan helan tababaro iyo walsii wacyikakasii gudbiyana inay helaan marka siyaasad dowlka iyo kuqeyb qaado koran inago waxbarashada madaniga kafada nagadaas inagoo la tababara kubandiska adawaadkii oon baahanyin helan tacliinta nooca oo waxbarashada madaniga oon baahanyin helan iyona markaas mujtamacaga intiis kala kan kori horjara iyo kan dib jaraba iyo kii kale oo markaas kuma qulbatiirsii koran fursadaas ayaa qaybuba saamaxaas hoob iyo la tababaray marka dowr fayle kuweeldadaaya mayba qabayaan ini dhalinyarada kaalatiyo eid mayba lan kobcii kor lan qaado la horumariyo
barnaamijka dhegeynsada aytaan dhegeynsadayaal shabakada raadiyaha silbiana la socoto mojadiya f m seete sagaal labiisan sagaal qaybashanka dambeeyay tasla siisaga ayna akhyaaraya dhegeynsayaalka lambarkan oo kale qayb qaada koraan barnaamijka mayb ah furaaga siyeed labaatan todoba siyeeti lama qontayn lama su-aalo kale hiigdana amni weydiyo mayb ah sidee warbaashintan ku qayb qaada korta korandhaadowka waayigelinta madaniga ee bulshada dhatiya
warbaahinta maybaa doorweyn ku qaada kortaha in may laraayo iso gudbiyada barnaamijyada waxbarashada madaniga ah iyadoo qabadaasa tartaamo may laraayo iso iyagoo gudbiyaya madala aqooneed may laraayo iso platform aqooneed iyagoo qabadaya iyagoo ku faa-iideysanaya in platformyada sayid usanaagada mid meel fog deera maybaa duursho kuga faa-iideysadoo kale neema laayiin dad i deera in laguga hadalo waxbarashada madaniga taasayta fudaysa mid dad badan fahman arrimaga sayti ama meylalaas waxbarashada madaniga sidoo kale warbaahinta mayba sameey koranaha in meylaraay isa waxay gelinayooga sameeya waxay gelina meylaraay isa joogta ah taasaytoo laguga hadlo ama laga falanqeeyo waxbarashada madaniga iyagoo ka haladaya marka sayti in iyagoo ha ku qeybgeliyaan barnaamijyada sayti aqoon-yahanada marka sayti deegaanka rooga dadka khubarada dhalinyarada marka sayti nugul ama ambasil inay mayla raayo iswalbada ku jeesadaan ama tamar badan ahaayaan iniyo dorfayna ku jeersadaan inay fahamka waxbarashada madaniga ah intaasaytiba mayba fududaayo kortaan warbaahinta doorfaylana ku qaada korta waana taqafirfircoon markaa sayti la ero kora mayla rays waxbarashada badaniga iniyo meel fog deerta qeybiyoon ku qaada korta warbaahinta
maasanta barnaamijka dhegeynsada aydan dhegeynsadayaala teleefonka dhegeynsayaalka aydan sii buudhaafiya dhegeynsadikiiga ama dhegeynsadadan koray barnaamijka nooglo qeyb gaadoo yaa dhawaalo asalaamu calaykum walaala dhawaaw magaaga iyo meelada rogda
wallahi ana magaaga mabalaaray ustaada cabdishakuur shariif isxaaq waana mayba ee kusugnaa magaalada baydhabo
ustaadii barnaamijka oblusoo toran gudagal aqoon-yahan oo maxamed aadan oo aramo dhunfidma barnaamijka martininka e saasoo kale aamano aramo haweenka oo la leeyahay te barnaamijka martiga e oo barnaamijka lasoo toran gudagal banarka geeg barnaamijka fidhow su-aalan hayta
والله سؤال كله أنا فيديو يا ما قرأته أنت مركز في برشدة استحقاق وحبرشدة ولا هالفولة أن هي تنكو أكثر قوة فقاعة ضايد من كثر برشدة وحبرشدة أنت أتنا صاف أنت أن أوجيك هوصلن دعائي بريال كاس أو ينا هوصل كليدة مركز سؤالي يا ما قرأته أنا ويدي لهاي sababto oo mayb waa waxbarashadii wax soo saarkii antan bulshada dadkii ka saareen sababto marwelbayooda meelaha ankay ciilodan ama mayb waa incomeka ama dhiirigelin ku haysan yooga sookilan aguriyaayo xitaa antagri ede e ya mashruuca booyasta oo dhiirigelin ama dhinac oo mayb waa jeeb lehaadii ama muraaqid lehaadii sababtadanka soo diiwaasanyay antan projectag aanon aragayna socda marka su-aalastaas yaa weydiin lahaay sababta ka dheeri taasaa weydiin lahaa idaa maasanta usaab shakur qof lakamada dhabow oo barnaamijkaha galay ee su-aalasi weydii maybaa kuwareysiyey kuwareejiyey microfanka aqoon-yahan maxamed suuswalan kuere kureed amanayan haddii walan hayto jawaabta sayti gubi doonta
maya codsaday hadii waliyar meelaha qaar safayla intaan hadalshayna deega marka ini hooba nimbayana walaanta jeelaya hooba waayahay meray macalimiinta oo walbarashada ka guda jara maylan ciiliyaari oo jaab nagatoy intuu mashruuca jaraan aragahayna dadkii oo shumagay ardayda saarayeena sabab yeelay macalimiinta sidii wili saasan gayin
ana usi macalimiinta saasaan arkanta kulley macalimiinta soo may saasan gayn mana may saas ama yari meray macalimiinta maylan iilaminaha may oo aqabad lankay ha
intuu mashruuca jaraan un may aragahay kaalintii oo lansii waayo kalante malansii waayaa
walaalkay iideedaan maasanta jeelayna horta macalinka inay kaalintiisu ishela waayo bulsho kasta waxyaalaha oo waxisho kordhiyo waxyaalaha kaalinta faylka lamay kumid ee macalimiinta iyo hasaareyan jiilkii bariyay oo mujtamacaga haddana hogaansha iyo caqlid iyo nagada fadiyo hasaareyan haddii iyo lan galan koobana waxyaalihii oo mudanayan dhaqaale ahaan iyo caqli ahaan iyo tababar ahaan korlinin qaadna waxaysho iyo dadnimadiio jiilalka dareeraana mayba waa walku dareeme umanta horumartay oo dhan may ka horumartay markasta iyo taageero faylasiyan waxbarashada iyo waxbarashada dadka ka shaqeeyaan oo aawa caamiliinta oo shaqaalaha waxbarashada ka dhex jara intii oo gacan siiyan iyo ka horumareen wadamada kiiga horumarka deeri dhan taasaa ka deereen wadamada horumarsha hoose dhigana taageerada badan oo macalimiintii waxbarashada lasii waayo yaa iyana mayba hoosan ka dhigan marka may rajeeyay maamulada hata rogan iyo maxaan kooyi doonanba inayu ka baraarugan waana may rajeeyay waxyiga hata bilaawday oo aada ku mid ata iyo iyo dad badan inay fariintas diiri doonto iyona hanjeysada doona in wilis taageero iyo dhaqaalo badan la geli si jiilal nadiif oo caafimaad qaba caqlid oo caafimaad qaba hanbahan marka guula rajeeya insha allahu mustaqbalka hadareera soomaaliya meeli shalay roogti roogda gaabis jaro kora laakiin inta dhamana ina dhamaystiri doonto ee rajeeya insha allah
barnaamijka dhegeysta aytan dhegeystayaal shabakada raadiyaha cbn oo lasoo wataan intii amre microfonka dhanka wareejina dhegeynsado kale higa fadonta barnaamijkan oo kale gebgaada su-aalnaha weydiye yaa haqowda asalaamu calaykum walaala dhawaaw magaaga iyo aafada haye
maadaama barnaamijkan usiya ka faahsan yahay awqaadka iyo waajibaadka muwaadinka ayba qabay su-aal ee magacii xaquuqaadkaana lahaa maadaamaan muwaadin ahaa dalkeena kahaba karo waadin muwaadinka
markal ninka nag bu su-aalasay ad oo mahadsan
hay-adka xuquuqaadka ana lahaa maadaama aan muwaadin ahaa saas daraadiya u markaan oo diyaad kuliyo
waayahay iyadaa mahadsanta may rajaayayniyo fahmin dad barnaamijka niila fadhi korentii aamuna ka wariyay jesse walanku erta tan iyo weliba adiyo ka horeyta
inaa mahadsanyiin abaalkiinka ka horeeyay oo barnaamijkan ay kula qayb qaada ada sintaan su-aal eed maylan aan weydi ana shaksiyan inaan ku xumoorta inaana dheega macleen leh mayligan ciila maclimiinta iyadoo intuu mashaariica wadanku ku jira ama maylan raaso intuu fursada wadanku ku jira kelmadda mayligan ciila in adeegsato ku xumo may maylarahay iso taabadaase macalimiin badan iyo maylarahay iso faamili badan iyo arday badanna markaasayti macalin wahayde ana shaksiyan meemalayo inay yani ciilitaan eto balse walowna ku hadlaan aan barnaamijkaana geegtanka qotamiya maybahaytaya waxbarashada madaniga ah iyo maylarahay iso dastuurka iyo maylarahay iso daljaceelka ku sheekeyan tanna maybahay tahay macalinka mid involvetanka ah usoo maadaama usmaxlin iyo wadanka walaa aniyo walaalkay ku sheekayaan ama geeka ku hadalaani mahay tahay in wadanka mayla raaso soddon iyo afar sano ku badan usu burburaha ka jare sanadan dambena iskabasha ka jara intaasuna burburkaa ka jarnaya dhibaatooyinka sayti ku dhihay wadanka mayba dhumaasay xubno muhiim ee bulshada muhiim ah instituushano muhiim ee dhumaaya doorsho xubno yani muhiimnigahay marka sayti bulshada waltaran lahaaya dhamaday iyo la dhamaay iyo la dilay doorar muhiim ee loo dhamaay intaasayti marka inaha ka badan may aadaas iyadana muddo dheer ee aadaas hadda wadanka barojectiy badan ku jiraan soo sheegay meel la rahay is dowladda ama meel la rahay is xarumo markasayt waxbarashada quseeyaan sida wasaaradda waxbarashada iyo meel la rahay federal ama state haatoy ama guud ahaan dowladda beernoy dadaalshay aragahayna sanada ugu dambe dadaal eed iyo danfar badan sameeyahaya iyadoo meel la rahay is tusaale leh ah in sanad walba meel la rahay is macalimiinka dhow saddex kun macalimiin wala ah in la qaadahay iyadoo ugu yaraan salarigu yaryaro macalimiinta qaadaa in lagu gudbo walyaro waltaran leh inus macalinkeena stiil meero kor ka filanta laakiin waa tallaabo horle oo la qaaday dowladina qaaday waana ka ammaananto inta alaale intii ilaahay meel la rahaysto arsaaqdanka dare hel inta inanka darleena ma helno marajeeyaha macalinkum walaalkana ah in mayla raayis horta ilaahay siina mayla raayis meel qeyr qabta ama mayla raayis qeyb ku weel doona mayla raayis macalimiintooda dowliga ah at the same timena ini dib aan fiiriya duruufo wadanka ku jira waana ka qanaca mayla raayis walyaabaa ilaah maqaadirta ilaahay iska qanaca waa masiibo rabbaani ee haayta mid gacantaana gasheen daniyona mid rabbaani ee bahaayta oo lawadanka qabsaday marka ardayga habahow maybaha macalinkaa saaralahay sida walaalkay ku dhabaajiyeen wada alaal wadanka horumara maybaha mayba koran qaaday ama qiimayay ama mayla raas doorfay la siina macalinkii iskuulka dhikay wadan alaal wadankii burburina macalinkaa yaa mayla raas rakhiiska dhikay hoos jeed marka may rajeeyayna wadankaana kumid nagda doon wadamada xooga saaray quality waxbarashada la rajeeya insha allah siina mayba la rajeeyna saha durshay qaan su-aalihigti oo walaalana xabsi male farxiyaha farxiyana warsate oo haytay xaquuqaadka ana lahaa may ay at the same time hobo oo wadanina ahaa oo dhibaatooyinka injaysid mian iyo xadgudubyo artisaale xuquuqaadka ka muwaadin ahaan wadanka kaleta iyo nimid iskiilayba jara taad wadanka kaleta iyadan fara badanta mayba kumid ahaa inay meelahay usahela bea alka noolato nabadinada hela ina caafimaad hela free ina waxbarasho hela ina meelahay isu bea nadiif hela intaba maybaaha walyaabaa aasaasiga markaasayka qofka muwaadinka ee wadan sheekaleya in qofka cirdashay xuquuqaadshay la ilaaliyo wadanka walaayada kala tu intaasayt wala wadanka kala tuuca ada waliyaabaha la kiilay marka may kumid tahay inada wadanka ka ilaalin bee-adaadana ka dejiye hadiyaada nadiifiyi waayto oo ku fikri waayto oda wasaqayto mayla raayo is caradeeda wasaqaya sida dhibaato kulo mayla raayo is horleeda jeesidaasa xuquuqaadkimayba dhumiday wadanka kiilahaaya hadada wadanka aamnisheeda khalkhalgeliyada sidoo kale xuquuqaadka wadanka ilahaaya dhumiday wadanka keygana hada haduun erna caafimaad waxbarasho fre waxbarasho fre way helahay percentage jaro laakiin meelna faday may darin caafimaad fre sidoo kale way helahay isina percentage jaro meelna faday may dar may rajaynaa meel intuunkuyin in la deero doono muwaadin kasta soomaaliya dhalada inuu sahlo kor waxbarasho fre ah caafimaad fre sida wadanka haada jare marka intaaseytig iyo basic ah iyo aslaha waliyaabaha qofka muwaadinka is wadankiishay keliya iyada maasanta
waaya dhegeystayaal qaybaan ka dambeeytay barnaamijkaas la sii koynay su-aalaan ka dambeeytay aqoon-yahan maxamed iyo weydiye susan inkakooba lamay hal usan ku hela haddii ilaah ka yara mayata doorka yeedeeta intiyo qaadan hay-adaha dawliga iyo welibahaan dawliga hayna silan hooji fahamka iyo weliba ku qeybgalka shacabka ee dhiniga arrimaha dowladnimada
dowladda la gudboonin iyay ku qeyb qaadata maybuan aniyay abuurta fursado oo waxbarashada madaniga ah oo mujtamacaga wada diiras may ku mid nagadu qoray kaasniniya manaahijta ka darta waxbarashada madaniga ah saatuuna ogno manhajka waxbarashada soomaaliya waxbarasho oo madani ah ma ka jarta jiilalka koraay marka iyago wacyiga waxbarashada madaniga leh inay horta koraan muhiimo iyagoo bariyey may suurtageliye korana inagoo awlaada iyo qoysaska iyo weelada doonaan waalidiinta iyo guryaalsha iyo deersiyan taas horta dowr dawladda la gudboomeynaya weeldatan ilanka horeydan waayo waxbarashada asaasiga inay ka darta marka lamaad waa inay abuurta fursado xog badan la ka helo oo waxbara kasaabsan waxbarashada madaniga ah dowrka oo hay-adahan dawliga ahayn la gudboomiyona maybua iniyo taageerada la garab hoogan sida taageero maaliyadeed tababara iyo dhiirigelin badan iyona gacan kujeysadaan marka may lamadaas mada isbiirsadaan suurtagalaase inay nisbada iyo hati roogta ama heerka levelka usota wacyiga oo waxbarashada madaniga roog isqorankaa isla markaasna mayga bulsho badan xuquuqdiyo iyo waajibaadso iyo kaleyin dowladnimada shal fahman
lakoynay gunti iyo gunaanidkii barnaamijkiisa inkula sooteen shabakada raadiyaa c b b ee bidhawa guudaama baan mahadnaga dhegeynsadayaal barnaamijkan oo kale qeybqaaday inta kale ansaamaha waaytana barnaamijka dhegeynsadayaal may baanu wada kulanaa saaxiibyaal iyadoo mahadsantiin barnaamijka goonigda wadahayti maybaa maalgeliday oo fuliiday hay-ada gareeda maybana maalgeliday hay-ada u k ed shabakada raadiya si bebina kula socotang saaxiibyaal inta barnaamijkan koolamada reedan kulmaana